faahfaahin camaliyad istishaadiye ah oo ka dhacday muqdisho afar iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan toddobiyo tobanka oktoobar labada kun iyo afariyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay galabta oo khamiis ah camaliyad istishaadiye ah la beegsadeen xarunta iskool buluusiya ee degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho camaliyadda oo uu fuliyo haliye ka tirsan guutada istishaadiyiinta ayaa si toos ah loola beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan murtadiinta halyeega istishaadiga ah ayaa allah fadligiis ka gudbay dhammaan baraha koontarool ee cadowga ugu talagaleen inay uga gaashaantaan howlgallada mujaahidiinta waxayna camaliyaddu ka dhacday gudaha xarunta la weeraray tirada hordhaca ah ee khasaaraha cadowga soo gaaray ee camaliyadda ka dhashay waa shan iyo toban dhimasho ah iyo labiyo toban dhaawac ah kuwaasoo isugu jiray saraakiil mujrimiin ah iyo askar dhinaca kale waxaa sii kordhay khasaaraha maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray dagaal shalay oo arbaco aheyd ka dhacay deegaanka geerile ee hoostaga degmada celdheer ee wilaayada islaamiga galgaduud tirada dhimashada cadowga ayaa gaartay lix iyo soddon askari kuwaas oo koob iyo soddon ka mid ah midadkooda looga cararay dhulka duurka ah oo ay ku firxadeen maleeshiyaadkii lagu jebiyey dagaalka sidoo kale mujaahidiinta ayaa cadowga ka qhaniimaystay koob iyo soddon qori iyo rasaas fara badan mujaahidiintu waxay mar kale xasuusinayaan cadowga murtadiinta ah inaysan jirin meel ay kaga badbaadi karaan seefta galka ka baxsan ee ciidanka towxiidka ayna la kulmi doonaan ciqaabta ay ku mutaysteen dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka dhabbaha keliya ee u furan madaxda iyo askarta riddada waa inay allah u toobad keenaan kana baxaan safka gaalada ee duulaanka ku ah diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah kana tanaasulaan ficilada guracan ee ashahadaladirnimada ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhololka muslimiinta ka xoraysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada xoogga ay uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين